بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي ما أمهد علينا أن وحنك لنا أمهد علينا يا أخيارت وحقرتك دوببك يو استمد يو علماء الدين كسو قيب قلي شركان مؤتمر كان كسابسا إن بيان كسو صارنو دعدوينك يدباتوينك حسن sheekh maxamuud ciidamada uu kusoo gurayo gobolka galgaduud oo deegaankeenna ah ayaan waxaan uga tashanaynaa ma waxna anfacayaa mase waa wax dhib nagu ah shirku sidaasuu ku saabsan yahay bayaankaasaana kasoo baxay annagaana soo saarnay waana ayidsannahay sidaan usoo saarnay ayaa naga dhab ah waxaan diyaar u naha marka bayaankaan soo saarnay inaan hirgelinno cidda aan ugu dignana inay digniintaas qaadato ciddii aan ku wacdinay inay wacdigaas qaadato cid kasta oo aan baaq ugu jeedinay inay baaqaas fahamto ciddii aan wanaag ugu baaqnay oo aan u sheegnay ama waano ama derisnimo wanaagaana aan ugu sheegno bayaankaas aan ugu sheegnana inay naguna dhaqanto runtii waxaa ka mid ahaa bayaanka inaan ku midowna ku dhaqanka shareecada islaamka maceebba ku dhaqanka shareecada islaamka yaa nagu dakanaynaya dhaqanka inaan qaadano ku dhaqanka shareecada islaamka abya isiraan u leenahay waalidkeennaa ku dhaqmi jiray waa ku faa'iidnay waxaana la yidhi duulaankii koowaad kii labaad kii saddexaadaa lasoo wadaa uma yeeran annagu marka hoggaanka guud ee saddexda beelood ee ugaasadii iyo maaragtay suldaamadii iyo isimadii ay ka mid yihiin wixii warahoo naga soo baxo warqadaas aan ku soo qornay dadka ahlulxalli walcaqdi la yidhaha inay fiiriyaan oo fiiriyaan si fiican ay u fiiriyaan haddaan ku gardarana hanala soo hadlaano haddaan ku saxana hana ciddi annaga duulaan nagu ah war dadkaas ka leexda ha dhahaan deegaanka aan deganaha cisbitaallo waxbarasho diineed mid maadi ah nooc kastaan haysanaa nabadgelyaan haysanaa waxaan haysanaa dadku inay sharcada islaamka u xugun tagaan waxaan haysanaa in dadka la kala celiyo waxaan haysanaa in munkarka la suuliyo macruufkana dadka la faro maxaa noo dhiman marka markaan nabadgelyo haysano khayraadkeenna dalkeena aan kala soo baxayno aan iska ganacsanayno aan nicmo ku sugannahay isbitaaladeenna caafimaadkana ay noo furan yihiin waxbarashadana ay noo furan tahay ceelasha laga qoday gobolka galgaduud ee wilaayaadka dhexdeeda dhowr iyo labaatan ceel ayaa laga qoday waxaa la dhihi karaa hadda haqabtir waxaa jira xagga biyaha aan ka haqabtiranoo meel u baahan oo aan laga qodin ma jirto yaa noo qoday dowladda federaalka maa noo qorto ceelashaas miyay noo qodeen miyay nal ogyi kharashka miyay bixiyeen waayahay annagu waxaan joognaa gobolka galgaduud markaan miisaal aan siiyo maamulkan xasan uu oday ka yahay uu leeyahay dowladaan ah madaxweynaan u ahay gobolkan galgaduud oo wilaayaadka wax dhiba kama taagna meelaha dhibku ka taagan muu aado hiiraan isteeday la baxeen cali jaytaa wuxuu yidhi madaxweynaan ka ah mau ku duulo puntland waxay dhaheen maba ka amar qaadano mau aadoo ciidan u dirsado gedo waa goosatay mar horey goosatay waxay dhaheen annaga kamid ma nihin jubbaland maba kamid nihin hergudaha saasay dhaheen waa gobol goosta soo maha oo xasan ninka la yidhaah xoogoo annaga waxuu tunjilaacow naga dareemo wuxuu isleeyahay dadkaan amay hawiye yihiinoo isleeyahan umalaynaa qolooyinkaas kale far saari maa cali agtiisa ma tegi karo gaalkacyo ma aadi karo xaggaas midka puntland uma tegi karo kangeedo uma tegi karyo wuxuu is yidhi saddexda gobolkan galgaduud oo weliba qaybtan dhille qolooyinkan xataa naga xageeya lama hadli karo waxa marka sheekadu hadda ay ku socoto waa saddexdan beelood iyo wamaa yaliihi inuu isleeyahay dadkay kuu xigaano aduu beeshaad ka dhalatay ama dadkan xoogoo ayaga kusoo shaac baxdaa sababtoo ay le waxu iska gedaa gaale maogta waxaan rabnaa marka horta si guud beelaha aan deriska nahay waxba waxbaa ka darani beelaha aan deriska nahay waxaan ugu baaqaynaa bayaankaas inaan si nabadgelyo walaaltinimo aan ku wada noolaan waxaan degannahay si guud gobolka derisaan leenahay saddexda beelood waxaan ka shirnay deriskeenna inaan nabadgelino adiguna nabadgelshaan wixii dhibahoona dhex marana aan si derisnimo aan ku xalisano wax duulaan la yidhaahoo nin ou soo wato qadaraas kusoo qaatana aysan noo soo raacin intaas haddaan walaalaheenna ka helno waxaan leenahay ahlan wasahlan wamarxaban bikum soo dhawaada haddaan ka weyno dakana aan hirinay leedahay waa dakanaynaynaa waa u sheegaynaa dagaal sokeeyaa ay bilaabayaan hase gurguurtana waa ka tegaa meesha colaadaas ha noo soo raacin waxaa la yidhi hadda kahor qola dagaasho jirta maamada soomaalida aa laba qolo isdagaashanaa qole saddexaad meesha soo gasha markaasuu wuxuu yidhi qolo hebelna waxay haysataa madaxa qolo hebelna lagu haysataa aduguna dhexda kala gooyo uu yidhi qolooyinka aan dariska nahoo walaaltinimadu naga dhexayso ciidamada oo xasan gurguurta maxaas ka soo diray iyo kuwa galcad ka soo dira iyo kuwa dhuusamareeb oo u fadhiyo iyo kuwa uu leeyahay maarata xaggan ka keena ee waa hareereeye ou leeyahay hadday noo soo raacdaan dhexda ha kala gooyaan haddaan kala go'ayno haddaan kala go'ayno dhexda hana kala gooyaano waxaana idiin sheegaynaa wallaahi baan ku dhaarta wixiisu inaysan hadda ahayn shabaab la dir shabaab waxaa waaye soddon kilomitir uma jiryo ceelasha biyaha waa kuwa jooga gobol aysan deganayn walaaye maamul aysan kulahayn maa jiro waxuu annaga hadda noo soo aadaa waxaa waaye waad fahmi kartiin waa idiin sheega annaga caruurteenni yaa la gumaado diyaarad lagu duqeeyey xasanaa soo diray waayeelkeennii iyo dumarkeennii yaa la duqeeyey isagaa ka dambeeyey halkaa marka usoo fariistaa la duqey waxaan rabnaa mooryaanta nagula soo wajahay qofkii muslima ama meel kasta jooga ama ahalba u ah ama wax fahmi karaa inay dhahaan arrintan waa khaladka joog haddaysan dhihin soo ma ahan war ma u midaysannaha inaan diinteenna iyo dadkeenna aan difaacno halkaas reer maxamuud hiraabaa noogu aadan yaysan noo soo dhaafin gurmad waxaa nooga baahatiina waa naga helaysa meeshaas maxaas iyo dhulkaas ku aadanna xawaadle kolley hadduusan waalinayn nooma soo socday annaguna mooryaanta oo xasan gurgurta soo diraan iska dhacayna waxaa kuu soo harta reer wacaysle meeshaan cows weyne iyo nimankan hawdka ku jira mar hadday noo soo aadaan lafaha agdhiga gurmadna waa idiinna calooshana waa ku jirnaa cirifkana waa joognaa annagu ma fahamteen dagaalka waa qaybsannay hadday naga leexdaana ma daba soconno laakiin hadday naga leexo weeyaan waa diriraynaa ilaahayaa diriraya naftiinna iyo maalkiinna difaacda ha naga leexdo adduunka waxaa ugu daran walaalow iga tag qofkaa tir ahab dabadeed islaamnima ma taalay dadku iska dhihi jireen annaga ahabteenna islaamnimaa daba taale naga leexo haddousan naga leexan wallaahi baan ku dhaaran inaan waxba uul harin ilmaha mooryaantaana waa naqaanaa waa iska dhacaynaa mooryaan dadkana waxaan u sheegaynaa wixii annaga naga dhintay ciyaalka uu duqeeyey dadkooda samri iimaan allah ha ka siiyo hadda kuwa galabtadaan meelahaasa waxbaa la duqeynaa la sheegaayey alxaasil diyaaradahaas waa ognaha cidda soo dirtay bayaankayna ku qoran tahay inaanan looga hari doonin oo lagu xisaabtami doono xasanna waxaa lagu arki doonaa xasanow haddii xilka laga qaado biibitooyinka soo fadhiiso markaad biibitooyinka timaadid ay noo tahaan xisaabtamaynaa haddaad dibadda aadan kaba sii fiicanba rag baa dibadda noo jira oo ku dili doono xasan meeshuu ku fakalahay maalintou madaxweyne nima waayo meeshuu ku fakalahayaa layska rabaa hadda wuxuu leeyahay ma ogtahay haddii burundiga yumaadhees iyo etoobiya ka tagaan xasan barxadduu bannaanka soo istaagaa bannaanka markuu soo istaagana waa lala xisaabtama cadowgana alla ha jabsho duulaanka xasan gurgurta lagu soo wado ilaahay ha jabsho ilaahay ha jabsho mooryaantaas furatada ah oo maqaaqada ah oo dadka dhacaysa oo cadowga ilaahay naga qabto cid kasta oo xasan garabkiisa soo istaagta ee duulaankaas kusoo garab gashana ilaahay mucjiso allah ha ku rido ilaahay naga qabto ilaahay balaayo madow allah ha ku rido gurigooda ha ka dareemayo ninka guri muslim dusha ninka guri muslim kusoo duulay ilaahay gurgiisa ha ka tuso ilaahay waxaan ka barinay naf xumou leeyaho ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa soo ma aha ilaahayow adaa khaaliq ahoona wada abuurtay hadduu naga gardayana naga qabo oo si deg dega nooga qabo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu